wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaa magaalada baraawe kulan looga hadlayay wadashaqeynta maamulka iyo shacabka kula yeeshay bulshada iyo maamulka magaalada baraawe kulanka oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada degmada baraawe ayaa waxaa ujeedkiisu uu ahaa wadashaqeynta maamulka iyo bulshada si bulshadu ay door ugu yeelato horumarka degmada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada baraawe doctor liibaan abuukar cismaan iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed maxamuud maxamed khayre ayaa tilmaamay muhiimada ay leedahay wadashaqeynta bulshada iyo maamulka dadkaan hortaada fadhiya waa ururkii haweenka iyo ururkii dhallinyarada oo degmada usoo dhaban adeegay oo ugu shaqeeyo si hagar la-aan ah dhinac kastay noqoto waxaan leenahay saakayna waa ujeedaa siday uga muuqdaan hortaada ayagoo aan kala harsanayn iyo waktigay ku imaadeen marka ururka haweenka iyo ururka dhallinyarada bulsho sideedaba waxa waaye laba dhinac laba dhinac markay ka istaagto haweenkii oo lafdhabarti ah bulshada oo wax kasta maxay ahayd ayaga ay maxay ahayd u yihiin sabab ama inay dhacaan ama maxay ahayd inay istaaji karaan waxaan u imaaday degmadan maxay ahayd ama caasimada baraawe in arrimo yaryar oo ka jiray inaan u imaano sababtaas aan u imaanay oo waqtigeena wasiirka arrimaha gudaha uu hogaaminayay marka waxaan rabnaa horta marka la dhaho deegaan ama degmo dadka milkiilaha ah waxaawaaye waa haweenka dhallinyarada wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaa bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan maamulka si magaalada baraawe ay ula tartanto magaalooyinka kale ee horumaray
maamul iyo degmo iyo magaaladan dadka muxuu ahaa halbowlaha u ah idinka waay waan ogtihiin kow dadka dhallinyarooy mustaqbalkooda gabdho iyo wiilalba mustaqbalkooda iyo aayahooda dadka meeshaan ka rabo idinka waay dadka kale odayaal anaga ugu weynahay muxuu ahaa waa la socdaa jiilkii soo baxa ayaa tihiin jiilka soo baxaaya marka waxaa la rabaa inay wax ka ogaadaan waxa meesha ka socda xaaladda muxuu ahaa degmadu ay ka jira amniga ka shaqeeyaan meel walba lugta ay la galaan qasab waay mar aan carqalad iyo dhibaato iyo waxbaa la burburinaa maamulkii aan shalay samaynay in muxuu ahaa aan la burburinaa uma imaanin dadaa sheekooyin magaalada la maraaya maamul ala bedelaan waxaan bedelayna u nimid male waxaan u nimid inaan taageerno maamulka jira waxaan u nimid wixii ka qaldan aan saxno bani aadam waayo waxbay khaldami karaan nacam waa laga dacwoon karaa nacam inaan saxno dhex galno wixii khilaaf oo jira waxaan rabnaa maamul saxa inaan muxuua ka tagno olusku duubni iyo iyo heshiis ka dhexeeyo idinkana aada heshiis la tihidiin la shaqaynaysaan garab taagan tihiin